magaciisa waxaa la dhahaa nabadoon cabdi cumar ibraahin aa la dhahaa ma naqaan wallaahi gurigiisaa loogu galay gurigiisaa lagu dilay saddex xabadoodaa madaxa looga dhuftay cidda dishay ilaa haddana ma garanayno guriga isaga iyo gabadhiisaa joogeen guriga ugu galeen guriga dhexdiisaa lagu dhex dilay wallaahi ma garanayno albaabka wuu furnaayaa la yiri way soo galeen wayna ku dhufteen xabadihii marka lama yaqaano cidda disho iisay ahayn saddex nin ayay ahaayeena la yiri nabadoonkan waa nabadoon runtii wadaad ahaa u sheikh ahaa ulamo ahaa u ahay muxuu ahaay nabadoonka beesheenuuna ahay marka lama yaqaan hadda cidda disho iyo cidii ciduu wax ka galabsaday ciduu caana aan u sheeganaynana ma lahan ma naqaan marka cidda disho lama yaqaan ilaa iyo hadda todoba caruuruu ka tegay iyo hal xaasuu ka tegay maya maya maya ma ahayn boqol iyo soddon iyo shanta kama mid ah laakiin nabadoonada dufadeena ayuu ahaa wallaahi bilaa bila aad u xanuun badan waa un runta aan la filinayni waa nin waalidkeygu ahaa marka ma garanayno marka imtixaan ka xaq darnaya disho hay-adaha ammaanka da meesha gurigaaga agtiisa maaligaa jooga waxay joogaan meelihii loogu talagalay ayay joogaan marka qof ilaa iyo hadda cidi disho ama cidi cidii muxuu ahaayo dhaawaca dhibka u geysada lama yaqaan marka markii la dilay ayaa lagu imaanaya ama markii wax ku dhaceen keliima lagu imaanaya maahane miyo cid oo markaas goobjoog meesha kugu kuu joogto hegan ku ama jirto